duuqa magaalada muqdisho ahna guddoomiyaha gobolka banaadir markuu arkay dastuurka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyo sharciga u degsan dowladda hoose xamar lambarkiisuna yahay namber lix ee soo baxay labiyo tobanka bisha labaad kun sagaal boqoliyo siddeetankii islamarkaana uu dhegaystay warbixinta ay soo gudbiyeen waaxda bulaacadaha dowladda hoose ee xamar ayna jiraan dad si xatooye ah u isticmaala tubooyinka bulaacadaha magaalada muqdisho markuu hubsaday in dadkaasi ay ku xadgudbeen shuruucda dalka waayo waxay isticmaaleen bulaacadaha oo ah dan guud oo loogu talagalay in biyaha ka qaadaan goobaha iyo deegaanada ee magaalada muqdisho ka degaan biyaha markuu xaqiiqsaday in lagama maarmaan ay tahay in dib loo howlgeliyo bulaacadaha maadaama ay ka mid yihiin howlaha muhimka ah ee lagu daryeelayo badqabka iyo fayadhoorka magaalada muqdisho waxa uu soo saaray xeerkan qodobka koowaad mamnuucid isticmaalka bulaacadaha laga bilaabo maalinta la saxiixo xeerkan waxaa la mamnuucay isticmaalka tubooyinka bulaacadaha ee magaalada muqdisho sababtoo ah waa adeeg loogu talagalay in ay biyo roobaadka ka qaadaan goobaha biyodeegaanka ee ku yaalla xaafadaha kala duwan ee magaalada muqdisho hase ahaatee waxaa la ogaaday inay jiraan dad qaab xatooyaha u isticmaala ama ugu xirtay tubooyinka wasaqaha ka soo qaada guryo ama goobo ganacsi oo si gaara loo leeyahay laba haddaba waxaa dadka arrimahani ku kacay loogu digayaa in ay ka waantoobaan ficilada sharci darrada ah maadaama bulaacadaha ay yihiin adeeg bulshada oo cidina ay si gaara u isticmaali karin qodobka labaad ganaax lacageed iyo ciqaab dembiyeed waxaa dadka waxaa dadweynaha ay arrintaani qusayso lagu wargelinayaa in cid allaalay ciddii lagu helo arrimaha xeerkan loogu hadlay ay mutaysan doonaan lacag ganaax oo dhan kun doolar ama lacag shilin soomaali oo u dhiganta qiimahaasi sidoo kale waxaa ciddii falkaana lagu helo la horgeenayaa maxkamadaha ku shaqada la dembiyada nuucan oo kale ah si loogu xukumo ciqaabta arrimahan ku habboon maadaama ay galeen faldembiyad liddi ku ah shuruucda dalka digniin ciddii muddo soddon maalmooda gudahooda amarkaana ku fulin weyda waxaa lala tiigsan doonaa ganaax iyo ciqaabta ku tilmaaman qodobka labaad ee xeerkan sidoo kale duqa magaalada muqdisho wuxuu soo saaray xeer labaad oo quseeya ifinta magaalada muqdisho duqa magaalada muqdisho markuu arkay in lagama maarmaan ay tahay in wax laga qabto iftiiminta magaalada muqdisho maadaama ay tahay arrin wax ka qabanaysa amniga iyo bilicda magaalada waxa uu soo saaray xeerkan qodobka koowaad laga bilaabo maalinta xeerkan la saxiixo waxaa dadweynaha guryaha ku leh magaalada muqdisho la farayaa cid waliba gurigeeda hortiisa inay ku dhejiso nal waxaa arrintaasi ujeeddo ahaan loogu dan leeyahay laba ujeeddo oo kale ah kow in sare loo qaado iftiinka magaalada sababtoo ah waxaa jira meelo badan oo xaafadaha magaalada ka mid ah oo aan wakhtiyada habeenkii la mari karin iftiin la'aan awgeed labo dhanka kale haddii iftiin la helo waxaa suuragal noqonaysa in la xoojiyo sugidda howlaha amniga magaalada waayo meelaha cadowga bulshada ay ku dhuumaalaystaan ama ay wax ku sameeyaan waxaa ugu badan xaafadaha mugdiga ah ee aan iftiinka lahayn qodobka labaad cidda amarkaana qusaysa amarkan cidda qusaysa oo laga doonayo inay guryahooda nalalka ku dhejiyaan waa guryaha debka korontada isticmaale ee ku yaalla toddoba-iyo tobanka degmo ee gobolka banaadir waxaana nalka lagu dhejinayaa wejiga hore ee guriga dhanka waddada saaran waana in uu shidhnaado labayo tobanka maqhribnimo ilaa iyo lixda subaxnimo habeen waliba qodobka saddexaad fulinta amarkan amarkan fulintiisa waxa ay bilaabanaysaa soddon maalmood kadib markii amarkaani la saxiixo waxaana fulintiisa u xil saaran taliska ciidamada ilaalada deegaanka xamar cid allaalayo ciddii amarkaani ku xadgudubta ama u hoggaansami weyda waxaa lagu ganaaxayaa lacag dhan laba boqol oo dollar ama lacag shilin soomaali oo qiimo ahaan u dhiganta toddoba iyo tobanka degmo ee gobolka banaadir waxay u xil saaran yihiin inay amarkan gaarsiiyaan dadweynaha ku nool degmooyinka iyo inay abaabulaan barnaamijyo wacyigelin ah ee la xidhiira fulinta amarkan howlfulin wacan waxaa xeerkan saxiixay duqa magaalada muqdisho ahna guddoomiyaha gobolka banaadir mudane cabdiraxmaan cumar cismaan injineer yariisow mahadsanid